sabuuraddii toban iyo lixaad ilaahow idhowr waayo adigaan isku ka haleeyaa waxaan rabbiga ku idhi sayidkayga baad tahay oo innaba wanaag ma haysto la'aanta quduusiyiinta dhulka joogtaa waxaa weeye kuwa sharafta leh oo aan aad iyo aad ula faraxsanahay kuwa ilaaha kale u dheereeya murugtoodu waa badnaan doontaa laakiinse anigu bixin maayo qurbaankooda cabniinka oo dhiigga ah oo magacyadoodana bushumahayga ku soo qaadi maayo rabbigu waxa weeye qaybtii dhaxalkayga iyo koobkayga adigu qaybtayda waad xanaanaysaa dhulqaybsigii meelo wacan baan ku helay haah oo waxaan leeyahay dhaxal wanaagsan anigu waxaan ammaanayaa rabbiga iwaaniyey habeenkiina uurkaygu wax buu ibaraa had iyo jeerba rabbigaan hortayda ku xusuustaa oo anigu innaba dhaqdhaqaaqi maayo maxaa yeelay isagu wuxuu joogaa midigtayda taas aawadeed qalbigaygu waa faraxsan yahay oo naftayduna way rayraysaa oo weliba jidhkayguna ammaan buu ku jiri doonaa maxaa yeelay naftayda shi'ool kuma dayn doontid kaaga quduuska ahna uma dayn doontid inuu qurun arko waxaad i tusi doontaa jidka nolosha hortaada farxad baa ka buuxda gacantaada midigna nimco baa ku jirta weligeed